waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali kays coronavirus ah oo ka bilowday iskuul islaamiya oo ku yaala xaafadda breston ayaa laga cabsi qabaa inuu ku fido xaafadaha ku wareegsan aaggaasi dowladda ayaa siddeed boqol oo qof kula talisay inay iskarantiilaan iyadoo ay socdaan baaritaano aada u ballaaran oo dadka looga baaraya xanuunka xaafada dhowra axmed cabdilla tooxo waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurta u dhigtaan iskuulka easter preston islamic college oo xaafadda preston ku yaala waxa aan weydiiyey bal markii ugu horreeyey oo ay ogaadeen sida wax u dhaceen iyo sida loola soo xiriiray waxaana uu yiri xasan waa mahadsan tahay sida mugga leh ee aad maaragtay aad ugu soo tegisid arrimaha covidka iyo arrimaha xasaasiga ah ee soomaalida danta u ah maaragtay maxayd aad baan kaaga mahad celinaya marka haddaan su-aashaadii haddaan su-aashaadii ka jawaabo maalintii talaadada ahayd la soo dhaaftay ayaa waxaa isoo wacay qaar ka mid ah department human dhs department human service oo ugu yiri gabar ama cunug aad dhashayba wuxuu dhiganayay muxuu ahaa iskuolkan easter briston islamic school marka waxaa jiro case laga shakisan yahay oo ay hadda departmentiga ay gacanta ku hayso marka ilaa ay hadda wax tilaabaha lama qaadin wiilkii maxayd waxaa jira wiil grade five ama gabar adeeg wiil arday ama maaragtay gabar iyo wiil wuxuu yahay ilaa hadda wax cadeyna lama hayo ayaa waxaa la yiri maaragtay muxuu ahaa waxaan uga shakinay in uu covid nineteen uu qabo marka waxaan ka qaadnay maaragtay testiga marka wax dhibaato amale marka waa in cunugaagii grade five ka ahaa oo jaalka la ahaa cunugaas laga helay ayaa jira marka sidaas darteed waxaan rabnaa in adiga iyo gabadhaaday iyo maaragtay maaragtay aad gurigiina sii joogtaan si kumeel gaara ilaa jawaabta la helayo maalinta xigtay ee arbacada ahayd ayaa waxaa laygu soo waalay message iyo telefono oo laleeyahay kayskii wuxuu noqday active oo positive marka wiilkii maaragtay maxay ahayd waa lasoo confirm gareeyey marka iskuolkii xataa oo maaragtay iskuolka laftigiisa message bay noo soo direen maalin talaadada ay dhahayaan maaragtay waxaan rabnaa iskuolka waan xirnay ilaa afar maalmood maadaama uu xoogaa shaki soo galay oo kayskaa laga shakisan yahay marka afar cisho oo kaliin baan gelaynaa kadib waan kusoo noqonaynaa sidaas bay talaadada ahayd marka inta uu shakiga jira markii la kala confirm gareeyey iskuolkeena message bay soo direen leeyihiin two weeks galaaskaas shan galaas grade five-ka iyo ardayda dhigato waxay yidhaahdeen ilaa two weeks maaragtay gurigoodii isku karantiil gareeyaan ma imaan karaan iskuolka marka kuwa kalena waxaan ka codsanaynaa annaga gradeska kalena annagaa soo siino soo siin doono maaragtay wixii macluumaad ahay sida ay maaragtay haddii iskuolkay kusoo noqonayaan haddii kale marka laakiin grade five completely two weeks lockdown ayay galeen waa gartay waa gartay marka ilaa iyo hadda ma layna yiri iska qaada test ama xanuunka iska baar ama mase iska baarteen department human service waxayna yidhaahdeen adiga iyo cunugaaga iyo inta guriga degan waxay waa inay muddo afar iyo toban casho ah guriga ay isku karantiilaan markii la gaaro kow iyo toban casho markii ay kasoo wareegto waa in ardaygii la baaraa marka ardayga la baaro haddii uu noqdo positive waa in another two weeks ay familkii ay lockdown ay galaan marka familka oo dhanna testa laga qaadaa marka laakiin ilaa kow iyo toban casho ardaygaas grade five-ka ah ee guri kasta uu degan yahay iyo gaar ahaan aniga familkeyga waxaa nalaga codsaday inaan wiil iyo gabar waxa aan dhalnay ama maaragtay maxayd gabadheyda gaar ahaan aniga aniga gabadheyda waxaa nala yidhi gurigiina bixina marka kow iyo toban casho kadib waa in iyadii test lagu sameeyaa haddii ay negative noqoto kadib jawaab baan siinayna marka afar iyo tobanka casho aad dhamaysanaysa kadib jawaab baan soo siinayna waa gartay xaafado badan baa maaragtay dadka degan looga digay oo lagula teliyay inay xanuunka iska baaraan soomaali badan baa degan intaad og tahay arrimahaanu soomaali intee la-eg bay sameeyeen carruur badan miyaa u dhigataa soomaalida iskuolka hadda arrintan ay ka bilaabatay oo easter preston islamic college
easter preston islamic college ilaa iyo shan iyo toban labaatan labaatan sanu furan yahay ardayda dhigataa boqolkiiba konton kor kor bay u dhaafaysaa maaragtay ardayda soomaalida dhinaca qowmiyadda soomaalida ah ayaa u badan ay dhigato markaa markii arintaa ay soo gaartay ardayda inta macnaha waxay ka wada yimaadaan northka northern southka ka wada yimaadaan marka ilaa saddex boqol oo famil ayaa self isolation la geliyey lagana codsaday inaysan maaragtay dhaqdhaqaaq aysan samaynin marka anagana kuwaasaan ka mid nahay marka sidaasaan sugaynaa macnaha departmentiga markasta waxaan noo soo diro message next step wixii la samayn lahaa noo sheega markasta
waa gartay warar waxaa jiray sheegaya in arrintanu dabcan inay saameyso dad badan oo soo galootiyo soomaali ku jirto muslimiina maadaama islamic college ay arrintaanu ka bilaabatay ma jiraa dad jaaliyadda oo ama kula soo xiriira ama ad iska warqabtaan oo dareemay in si gooniya ama farta loogu fiiqayo ama cabsi ay ka qabaan in loo dhibaateeyo maadaama kaysaska la leeyahay bulshooyinkan uu ka bilowda
sida aad la socotidba bulshada caalamka iyo gaar ahaan australia waxay qaadiyaan ka taagan yihiin coronaviruska marka ilaa muddo ah gobolkan victoria waa gobolkii adduunka ugu dheeraa ee maaragtay maxay ahayd lockdownka uu saameyn ku yeeshay marka not necessarily dadka muslimiinta iyo qowmiyadda kaligeed inay tahay lockdownkii oo dhan baa qaati laga taagan yahay marka cid alle ciddii hadda la timaado marmarka qaar waxaa la yidhaahdaa maaragtay muxuu ahaa maxay ahayd communitygaas iyo su-aalo badan way ka timaadaa oo waa la yidhaahdaa farta waa lagu godaa gaar ahaan dadka muslimiinta ah marka wax ku cusub ma ahan wax su-aalo badan ka imaan karana way noqon kartaa hal kiis oo hadda cunug yar oo hadda oo grade five ah oo kokiyo toban jir ah oo uu cudurka ku dhacay in sidan oo kale xataa mediada ay maaragtay elaboration ugu samayso marmarka qaar waxaa la dhihi karaa maarata waa wax la siyaasadeeyey waa way dhihi karaan bulshada gaar ahaan soomaalida iyo dadka muslimiinta ahba marka saameyn weyn bay ku leedahay dadka etniga ah iskuullada etniga ah iyo gaar ahaan soomaalidaba maaragtay social media ha dad badan baa hadda aflagaadeynaya dad soomaalida ah oo oo maaragtay maxay ahayd wax wax wax aanan munaasib ahayn ku dhahayo marka inta badanna waxa ay ay ka yimaadaan dad iska jaahiliin ah dad xoogaa lockdownkii ku dheeraaday sidaa la socotidna weekendigan waxaa la sugayaa muxuu ahaa in jawaab fiican ay ka timaado premier daniel andrew in dadkii lockdownkii laga baxo marka saas darteed maarata dadkii maaragtay inay communityga iyo ethnic community iyo muslimiinta keliya ma ahan ee waxaa laga waxaa la neceb la neceb yahay in la maqlo kiis kale iyo laba kiis iyo saddex kiis oo dhan dadka waxay indhaha u taagayaan inay bannaanka aadaan gaar ahaan waxaa soo socda waa waxaa la socotaa bishii december ah oo dadkan hadda kiristaanka oo dhan iyo dadka maaragtay maxay ahayd mainstreamka oo dhan ay rabaan inay dadkoodii booqdaan marka ma rabaan in dagaal loo noqdo marka waa dhici kartaa in maaragtay maxay ahayd muslimiinta backlash uu ku dhaco laakiin waa wax maaragtay bulshada oo dhan ay ay maaragtay ay aysan rabin inay maqlaan waa gartay dowladda marmarka qaarkood waxaa lagu eedeeyaa in macluumaad ku filan aan la gaarsiin dadka soo galootiga oo macluumaad luqadooda coronaviruska kuoo ku qoran ama lagu hadlayo badan aysan helin arrintaas masaxbaabay kula tahay dadka macluumaad la-aan miyaa haysa
xasanow aniga mayaan dhihi lahaa waa kasoo horjeedaa midaas maxaa yeelay sida coronaviruska uu adduunka looga maaragtay uu saameyn ugu yeeshayba bulshadeenna soogalotiga ah ama etniga ama gaar ahaan soomaali ha noqoto macluumaad ku filan waa la siiyey ha noqoto xag ah macnaha maaragtay wax loo maaragtay document ah oo af soomaaliya lagu qoro gaar ahaan maxa carabiga farisiga iyo af kasta oo maaragtay qowmiyadaha degan australia oo aan ahayn dadka afka ingiriiska ku hadlo oo dhan waa lagu turjumay sidaas si lamid ah maalin kasto bil kasto mar kasto sida hadda idaacadaha s b s ka waana soo update garaysaan mar kasto maaragtay markaan doonno waxaan access u yeelanaa maaragtay muxuu ahaa s b s barnaamijyada ay maaragtay ay duubaan ayaan internetka kasoo roganaa oo aan aan haddaan maaragta muxuu ahaa updateka aan aan toos u daawanin waxaan soo roganaa bejyadaas oo aan dibda dib u fiirsanaa marka aniga uma malaynayo inay jirto macluumaad la-aan ee waxaa jiro waa ignorance macnaha in macnaha la ignore garaynayo in maaragtay muxuu ahaa covid nineteenka uu yahay wax maaragtay maxay ahayd weli sii jira waayo daawo weli looma helin marka maxay ahayd dadkii maaragtay muxuu ahaa aniga ma dhihi karo maxay ahayd waxaa macnaha waxyaabo oo oo xagga fahamka ah ayaa ku yar ma dhihi karo waxaa jiro in dadka ay ignore garaynayaan inay raacaan shuruucda u degsan covid-19-ka sida social distancega sida maaragtay maxay in la isticmaalo maskiga in la isticmaalo maaragtay muxuu ahaa transportka marka la isticmaalaha public transport marka la isticmaalayo in social distance la sameeyo marka dadkii inta badan dadka soo galootiga ah waxa farta loogu mudaa waxay tahay marka qaar sharciga ma ma u hoggaansamaan laakiin may jirto macluumaad la'aan iyo aqoon iyo maaragtay maxay ahayd faham la'aan ma hayso aniga saasaan aaminsanahay waa gartay hadda markii kayskan u dambeeya uu iskuulka ka dhacay sida wasaaradda d h s to adiga ay kuula soo xiriirtay sida dowladda guud ahaan kayskaas ay u maareynayso ilaa boqolaal qof baa loo sheegay guryahooda inay joogaan xarumo cusuba baaritaana laga sameeyey xaafadahaas guud ahaan sida dowladda iyo iyo wasaaraddaas oo ay u maareynayso arrintan sidee u aragtaa
waxaan u arkaa inay tahay hundred percent maarata muxuu ahaa information nagu filan inayna siiyeen ha noqoto mid maarata maxay ahayd luuqad afka soomaaliga ku qoran dad maarata maxay ahayd afkeena ku hadlayo oo markasto onside ah oo interpreters ah hadday ahaan lahayd information maarata oo qoraal ah waxa aan deganahay for example maarata muxuu ahaa banyul community ayaan deganahay councilkeedaan deganahay ninka ugu soreeyo community healthiga ay soo wacay maalin dhaweeto ugu yiri maxaad u baahan tihiin maxaa idin qabanaa community leaderskaa rabnaa inaan la hadalno maadaama ay ay ay jiraan maaragta kiisas soomaalida iyo dadka degan degaanka soomaalida dhinaca noodka ay saameyn ku yeelatay marka maxaa idin qabanaa waxaan nala soo xiriiray dowlad degaanka oo dhan nala soo xiriiray waxaa nala soo xiriiray community leaderskii marka runtii ma jiraan maaragta baahi xag aqooneed iyo xag maaragtay maxay ahayd gacan intaba waxaan u malaynayaa maaragtay keliya maaragtay muxuu ahaa in lagu dhaqmo shuruucda degan keliya ayaan maaragtay maxay ahayd aniga aan isdhihi lahaa communityga inay maaragtay xoogaa xoogga saaraan si ay maaragtay uusan ugu soo noqonin mar dambe oo ay uga foojignaadaan in mustaqbalka uu saameyn ugu yeesho midda kale aad muhiimka u ah waxa weeye maaragtay xasanow anaga waxaan uga duwannahay communitiyada kale waxaan nahay waxaan maaragtay familo large ah macnaha familo aad maaragtay caruur u dhala caruur fara badan haysto guryaha aan deganahayna aysan ku filneen marka qaar marka sidaas darta iyadoo sidaas ay jirto ayaa xataa hadda habeen habeen labaad waxay soo wacay dhs ay soo waceen waxaa loogu yiri ma u baahan tahay adigii iyo gabadhaadii iyo caruurtaadii inaan hotel idin dejino ma haysataan space marka optionsaa lagu siinaya marka waa in laga faa'iidaystaa oo inta maaragtay maxay ahayd haddii ay jirto xag maaragtay maxay ahayd cariiri xagga macnaha accommodationka hadduu jiro in aad ka faa'iidaystaan fursadahaas marka runtii ma jirto dhibaatooyin xag aqoon iyo xag waxqabadba intaba naga haysato marka waa in lagu dhaqmaa keliya maaragtay muxuu ahaa sharciyadaas lagu dhaqmaa keliya ruleska loo dejiyo covid nineteenka waa garta marka waxaa leedahay dhanka dowladda marka la eego inta tabarteeda iyo inta awoodeeda iyo dadaalkeeda way sameynaysaa jaaliyadda ama communityga la rabaa iyaguna dhankooda inay dadaalkooda ka qabtaan aad iyo aad middaas waa midda maarata aan aan kula qabo xasano maarata waa in jaaliyadii dadkii maadaama maarata muxuu awal hore jaaliyadda inta badan maarata maxayd aqoon oo sidaa ufog uma laha in la isticmaalo social mediaha iyo zoomka iyo awal hore waan isku imaan jirnay waan wada hadli jirnay arrimahaasi first face aan uga wax uga qaban jirnay marka yaa fudud yaa maaragtay maxay ahayd degaankaas degan yaa marka waa laisku imaan jiray waxbaa laga qaban jiray hadda laakiin maadaama aanan laisku imaan karin cilada ugu badan ee soomaalida haysatan soomaalida waa oral inay macnaha is arkaan inay kulmaan inay wax ka maaragtay ka wada munaaqashoodaan iyo jeceliyiin marka midaasna maarata hadda ma dhici karto maxaa yeelay macnaha covid neenka dartiis ayaanan face to face laisku arki karin marka inta badanna cilada ugu badan oo hakin karto in communicationka gabska uu dhaco waxa keenaya waa maarata maxayd in la isticmaalo aaladii zoomka ah zoomka si loo isticmaalaya aad bay dadku u adagtahay taleefanadii dadkii iskuma haleeli karaan marka xoogaa gaabkaasaa jiro community leaderska iyo community organizationada ay ay ay ay maaragtay cillado noocaas ah ayaa haysto midda kale ay jirtana waxa weeye maaragtay waa social media iyo mediada itself oo inta badan tiraahdo ethnic ethniga maaragtay maxay ahayd wax badan kama qabtaan arrimaha maaragtay maxay ahayd social distanceka iyo iyo muxuu ahaa shuruucda u degan marka mediadana runtii maaragtay waxba lagama qaban karo waa in maaragtay maxay ahayd lala qabsadaa laakiin dega maaragtay ethnic ahaan ama soomaali ahaan waa inaan maaragtay annagii wax alla waxaan haysano iyo awoodeyna iyo aqoonteena iyo aan aan ku aan maaragtay maxay dadkii ku wacyigelinaa sidaa la socotidba xasanow waxaan ka mid ahay aniga global somalia diaspora network la yidhaahdo ilaa iyo maaragtay maxay covid nineteenka waqtigu soo bilowdo february march ilaa iyo iminka maaragtay maxay waxaan ku jirnaa maaragtay wacyigelin oo local iyo global intaba ah marka adiga communityga so far maaragtay muxuu ahaa macluumaad ku filan waa haystaan laakiin waxa laga rabo waxa laga doonayo mar kasta bada maaragtay cilladda ugu badan ee la haysato waa in lagu dhaqmo ku dhaqankiibaa la maaragtay dhibaato fara badan ka haysata marka communitygu waa macluumaad waa haystaan kaalmeyn xagga dowladda iyo degaankaba intaba waata waa yaalaan laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay in lagu dhaqmo maaragtay maxaa shuruucda u yaalo covid nineteenka waa gartay ugu dambeynta axmedow adoo mahadsan sidaa horeba u sheegtay axaddan waxaa la filayaa in xanibaadaha hadda jira qaarkood la khafiifiyo ilaa hadda lama oga waxa la khafiifin doono iyo kuwa la dayn doono adiga ahaan axmed ahaan kuwe kuugu adagoo ilaa hadda xanibaadaha jira aad jeclaan lahayd in la khafiifiyo maxaad maxaad saf ka filaysaa premierku inuu ku dhawaaqo axaddan
runtii soomaalida sidaa la socotidbo maxay ahayd waxay ka mid yihiin qowmiyadaha small businesska iska leh oo ku nool maaragtay muxuu ahaa wixii ka soo galo businessyadaas ama global ha noqoto ama localba ha noqoto marka waxaan aad u jeclaan lahayn in dadkii dukaamadoodii dib loo furo dadkii ay maaragtay maxay ahayd dukaamadii inta tagaan ay ka dukaamaystaan oo waxooda kasoo iibsan karaan inta aad sidaa la socotidba annaga kuma fiicnin in online waxaan ka dalbanno inta badan markaan online wax ka dalbanno waxyaabo aanan wanaagsanayn ama aysan raalli ka ahayn baa u yimaado marka cilladahaas oo dhan meesha way ka baxayaan dadkii waxay aadayaan dukaamadii waxay wax kasoo iibsanayaan dukaamadoodii dadkii soomaalida ahaa ee maaragtay businesskiska lahaa maaragtay xoogaa dhaqaalaha kasoo gelayo xoogaa isu socodkii waxaas baa maaragtay maxay ahayd horumar noocaas ah ayaan ka filayaa midda kale dukaamada aan annaga nafirkeena wax ka dukaamaysano ama aan wax kasoo iibsano for example markii rabo qof inuu ama guri iibsado ama uu rabo inuu gaari wax maaragtay ka halaabo wax usoo kasoo iibsado marka waa inuu meesha tagaa wuxuu u baahan yahay wixii ay soo arkaan birta ay rabaan ama itemka ay rabaan ay soo gataan marka face to facekaas ayaan jeclaan lahayn inuu maaragtay bilowdo si dadkii ay isu socodkoodii dukaamaysigoodii uu hore uga bilowdo marka ganacsigii noo furmo dadkiina isu socodkoodii uu u bilowdo wax iibsigana ay ay dib u furmaan marka waxaan sidaas sidaasi la mid ah aan maaragtay dardaaranna aan ugu dari lahaa yaanan maarkino lagu farxin degdeg yaanan suuqii loogu cararin qof alla qofkii suuqa aadayo waa inay daruuri tahay inuu markuu suuqa aadayo waxa uu u baahan yahay uu u baxayo markuu baxayana waa inuu maaskigiisa xirtaa waa inuu macnaha sidii loogu talagala gacmaha uu iska dhaqaa markuu dukaanka galo markuu kasoo laabto uu maarag sanitizerka uu isticmaalo guriga markuu tagayana uu sidoo si lamid ahna uu intuusan caruurtiisii iyo gurigii uusan gelin uu iska dhaqa gacmaha kaasina wuxuu ahaa axmed cabdille tooxow oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne igu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho